dagaal soo gaaray salaadii makhribi ee galabta ayaa dhex maray ciidamada dowladda puntland iyo kuwa galmudug kaas oo ka bilowday meel dhinaca galbeed kaga beegan xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo oo ay labada ciidan isku horfadhiyeen dagaalka ayaa la isu adeegsaday noocyo kala duwan oo huba waxaana la maqlayey madaafiyada waaweyn iyo rasaasta yaryar oo ay isweydaarsanayaan ciidamada halkaas ku diriraya ilaa iyo hadda lama oga sida dagaalkan uu ku bilowday iyo weliba khasaaraha soo kala gaaray dhinacyadii halkaas dagaalku uu ku dhex maray wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda puntland mudane cabdirashiid maxamed xirsi oo goordhoweyd idaacadda rediyo daljir la hadlay ayaa sheegay in dhinacooda laba askari ay kaga dhaawacmeen islamarkaasna waxa uu eedda dagaalkan dusha ka saaray ciidamada galmudug oo uu sheegay in ay saf fallaaran weerar ku soo qaadeen wasiirka ayaan ugu horrayntiiba waxaan weydiiyey bal dagaalkaani sida uu ku bilowday wuxuuna igu jawaabay ciidamada galmudug iyo ciidamada puntland ee dagaal ma dhex marin kooxa nabadiida iyo shacabkii reer puntland ayaa galabta ku dagaalamay jiidda hore aad ballaaran bay weerar ka keeneen dagaalka saf ballaaran ay soo qaadeen bay qolooyinkii nabadiid ka ahaa oo ama galmudug ha la yidhaahdo ama shabaab ha la yidhaahdo nabadiidkii dagaalka ay soo qaadeen waana sheegnay awalna waa sheegnay nabadiid guulaysanayo soomaal oo dhan buuna dhib ku hayaa annaga wax gaar nugaa ma jiraan waa la dharbaaxay dib baana loo riixay dagaalkan sidaan ogeyn galmudug iyo puntland buu dhexeeyey iminkana kooxa nabadiida ku tilmaamaysaa maxaa isbedelay ninka nabadiid magac kale ma qaadi karo al-shabaab ha galmudug sidaa marka waxaa soo isbahaysay oo ku qaraadoobay ama isku bahaysay dabadda inay jiraan wada socda ayaa galabtana soo yeeraday dhab iyo dhab baana indhaha darbaxa loogala dhaca dagaalku saacado badan buu socdo maqribkiyaa la isla gaaray marka ma dagaal culus biyuu ahaayo meelo badan ay weerar lakaga soo qaaday adigu ilaa xagal sagaashan ah cabir ah bay weerarka ka keeneen dhammaanna si adag baa dib loogu riixay oo ciidamada iyo shacabkuba si adag bay u riixeen una burkiyeen una caysheen waxaa la maqlayay madaafiic aad u xoog badan oo ay labada dhinac isku ridayaan maqribkiina xabadda weyadii soo gaartay maxaa khasaaro oo dhinacina soo gaaray wixii khasaaraa insha allahu kolley khasaaro uma badna laba qof oo dhaawac furuda waa maqlay wixii khasaaraa insha allahu markii aanu jiidaha dhan xogtooda helno ayaan usoo gudbin doonaa naadiyaha laakiin hadda khasaaraha aanu haynaa ilaa hadda laba nin oo dhaawac furuda weeye dhinaca ciidanka saraakiisha hogaaminaysa haddii aada la xiriirteen maxay idiin sheegeen iyaga dhinaca galmudug wax khasaaraa wax khasaaraha hadde anaga khasaarahooda muxuu yahay maxay maxay horta markii hore soo dooneen maxaa khasaarahooda ka waraysanaysaa nin nafsi halliga ummaddana inuu halliga rabo khasaarahooda iyo waxooda mid warbaayna mana ku hawlraxsayna ogaano qorshihiina ugu dambeeya iminka muxuu yahay idinka dagaalku sidaan u soconaya maxaa idin muuqda annaga difaac baan ku jiraa deegaankayga iyo dadkayga iyo dhulkayga aan difaacnayna mana ka tafaasuli doono cidnana horena waan weerarno haddana ma weerarayno wixii difaacyadeena noogu yimaadaan insha allahu jawaab waafi ah ayaanu siin doonaa dagaalkan ayaa ah dagaal daba socday dagaallo hore u dhex maray ciidamada dowladda puntland iyo kuwa galmudug jamaal faarax aadan rediyo daljir gaalkacyo